tan labaad waxaa way magaalada wax ka jiro magaalada gacanta ka bixaysa anaga magaalo kaloon leenna ma laha tan atene dadkan laleeyahay etoobiya laga keenayo iyo wax magaalada ka socdo beeraha wax ka dhex socdo andhat waa dogsoontii waad maqasheen cunug yar oo kow iyo toban jir wax lagu shibay waad maqasheen warka waan soo gaare warka waan soo gaare bulshada haddaan nahay saa ma ku noolaan karnaa bal inteenan meeshaan taagan badi carruuraan qabnaaye cunugii taa ku dhacday hadaada dhashay ka war haddee sh- shalay kaa cunugiisa ku dhacday beri cunugaada ku dhacaysaa mata misma see ku dhacday seen ku gaarin heerka waa daroogadan laga iibinaya magaalada dhexdeeda. waa bangiga waa jangaaga waa dadkan een na dhaqan rogaayo oo meelay ka imaaday aan la aqoonin oo magaaladan ku nool waxaa ta noola sheegaya dadka bodabodaga wata aa la ijaarinaya dhexda markaa la joogo qorta lagu dhufanaa bikibigiga ilaa etoobiya loola cararaya wartee ku noolaanayna haddii waxaan ogolaan marka magaalada magaalaan kusoo celinayna magaalada magaalaan kusoo celinayna insha allah laakiin markii saasan samaynaan dhahnana dad waxaan ka faa'idaa jiro kuwa ayagaa buuqi doono kuwa ayagaa buuqi doono laakiin haddaan dhahno buuq ayaan ka cabsanaynaa magaalada gacanta ka bixi hadaab gacanta ka baxday marka bulshadii hadalhaynta aysan noqonin gila aadan daawud waasaan axmed jir waasaan ha noqoto lagu soo daro war waddankeeni gacantaas ka baxaye seen gacanta ugu soo usoo dhigna